naftiisa u shaqeeya shicibiyaahow wanaagsani wadankiisa u shaqeeya wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane walaalayaal way walaalayaal walaalayaal way walaalayaal shicibiyahow wanaagsani wadnaahayagii rumaadow shicibiyahow wanaagsani wadnaahayagii rumaadow wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane walaalayaal walaalayaal walaalayaal shicibiyahow wanaagsani
bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka oo xilligan oo kale aad ka dhegaysatay raadiyaha cadaado
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
walla inaad wax maqasheen
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo khamiisa taariikhdana ay ku beegan tahay afarta bisha afaraad sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobada barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadaado aad ku dhegaysan doontiin maanta waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo kenya kala hadashay burburinta shirkadda isgaarsiinta ee hormood qodobada kale ee barnaamijka falaqaynta aad ku dhegaysan doonta waxaa ka mid a madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo sheegay inay shacabka ay haysato dhibaatooyin badan oo dhanka nolosha ah faahfaahin ayaana kaga haynaa waxaad kula maqli doonteen ciidamada ammaanka oo xalay ceelasha biyaha ka soo xidhay oday dhaqameed halkaasi ku sugnaa sababta barnaamijka ayaad ku maqli doontiin mas-uuliyiinta hay-adaha amnigana waxaa u yeeray golaha shacabka daba waxay ka wada hadlayaan barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontiin laba ruux oo lagu dilay gobolka deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose qodobada iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontiin barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadaado anigoo maad ayaan la socodsiinaya soona saara sharmaaka ayaa farsamaynaya waa mar kale iyo dhegaystayaal barnaamijka falqaynta wararka
reer waxadabo waxaad ka dhagaysan kartaa warka fmka sideetan iyo sideed dhinac shan megahertz waxaadna ka heli kartaa warar la hubo abraamijo abdurusdinia kalama sugan aintaa iyo ka badanba ka dhagayso idaacadda cagaado idaacadda maanta mar walba waa reer waxadaabo
wanaagsan hortiisa uu shaqeeyaa walaalayaalow shicibyahow wanaagsani walaalayaalow wadankiisa uu shaqeeyaa walaalayaalow wadaad jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane
waa hagaag dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan ayaa hawadayn kalena kusoo dhowaada barnaamijkii oo intaasi ka fidsan haddii aanu ku bilowno dowladda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay in dowladda kenya ay kala hadashay duqeymaha ay had iyo jeer ku burburiso xarumaha shirkadaha isgaadhsiinta ay ku leedahay shirkadda hormed gobolka gadowe jubbada hoose wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cagwad ayaa sheegay in kenya ay u gudbiyeen in toban iyo kow xarumood oo shirkadaha hormood ay leedahay iyo laba ay leedahay shirkadda somtel iyo xawaaladaha amal ay burburiyeen sidoo kale waxaa wasiirka hadalkiisa intaasi ku daray in kenya uu kala da- oo kala hadlay in xal laga helo arrintaasi soo laalaabatay oo dhibaatada ay ciidamada kenya ku hayaan shirkadaha isgaadhsiinta dalka
waxaan u sheegay in saddex iyo toban xarumood kow iyo toban ay leedahay hormuud iyo laba ay leeyihiin somtel iyo amal in ay eh, dhibaata soo gaartay Eh, marar badan aanu arrintaas eh, eh, ku soo qaadnay aanuna doonayno in arrintaasi eh, xal loo helo oo dadkii eh, ma- mushtarka ahaa oo xa- meelaha isgaarsiintu ay markasta lacag uga baxdo in eh, dhaawac iyo dhimasho ka soo gaareen marka eh, waxaanu eh, u sheegnay arrintaasi inay eh, priority noo tahay eh, in wax laga qabto waxaana ka dareemay eh, eh, markan waxaan ka dareemay in ay ay- ay aada eh, maaragtay focus eh, aan awalan ka dareemi jirin oo arrintan wax laga qabto eh, ah ayaan ka dareemay marka debisa intaa ka dambeeya tafaasiisheeda eh, hay-ada u qaabsan u qaabilsan baa jira maanta waxaan u dhiibnay eh, dacwadii eh, eh, ama ama eh, sheegashadii dowladda sooma- eh, wasaaradda khusaysa ee soo gudbisay ayaanu eh, usii adkeynay waa hagaag dhegaystayaal waxaad la socotay qaybihi hore ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado
shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadnaayagii rumaadow walaalayaal shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadnaayagii rumaadow wadaad jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane
weli waxaad la socotay dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa warbaahinta laha kula hadlaya magaalada kismaayo waxa uu ka hadlay dhibaatada xilligan haysata shacabka soomaaliyeed taas oo ay ka mid tahay mashaariic mashaariicda iyo sidoo kale dagaalka lagula jira al-shabaab axmed madoobe ayaa waxa uu tilmaamay in muhiim ay tahay in siyaasiyiinta ay u tanaasulaan shacabka soomaaliyeed islamarkaana ay u turaan i- si ay isku qabsadaan sida uu hadalka u dhigay sidoo kale madaxmada- madaxweynaha jubbaland waxa uu sheegay in xilligan laga shaqeynayo horumarka shacabka soomaaliyeed hadalkan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa ku soo aadaya kadib markii muddooyinkii dambe ee wadahadalla magaalada muqdisho uga socday madaxda ugu sarsareysa dowladda soomaaliya iyagoo ka wada hadlay sidii loo dhammaystiri lahaa khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe soomaaliya maamulka jubbaland iyagoona xal laga gaaray khilaafkaasi waagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda ood ku dhegaysan doontii barnaamijka falqaynta wararka
walaalayaal awada jirnoy walaalayaal wartano walaalayaal awartigan way
waagaag dhegaystayaal barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadaad ayaad la socoteen ciidamo ka tirsan kuwa amniga soomaaliya ayaa xalay gurigiisa kale oo ku yaala ceelasha biyaha kala soo baxay cabdulaahi dhoor oo mar soo noqday afhayeenka belahawiye dadka deegaanka ayaa waxay sheegayaan in cabdulaahi dheer oo ka kaxaysteen ciidamada amniga gurigiisa inkastoo ilaa iyo haddan aan la ogeyn halka loo kaxeeyey laban garan karo sababta ka dambaysa xarigiisa afhayeenkaasi kana mid ah odayaasha dhaqanka deegaanadaasi ceelasha biyaha
shicibiyahow wanaag bani walaalayaal waxyaayagii rumaadow walaalayaal shicibiyahow wanaag bani walaadow walaalayaal wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awad jirno anis weeshano walaalayaal awad jirno
Ruuxadadu waxa ka
wadankiisa u shaqeeya walaalayaal shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadankiisa u shaqeeya walaalayaal wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno way walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirno way
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socoteen qaybihii dhexe ee barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadaado qoraal ka soo baxay guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxaa looga hadlay lagu dalbaday wasiirka gaashaandhigga amniga taliyaasha ciidamada inay maalinta sabdida ay ka soo soo socotay hor yimaadaan xildhibaanada golaha shacabka mas-uuliyiinta hay-adaha amniga ayaa xildhibaanada golaha shacabka waxay wax ka weydii doonaan xaaladda amni ee dalka oo maalmihii lasoo dhaafay ahayd mid aada u xun iyagoona sidoo kale ay socdaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga magaalada muqdisho dhowaan ayaa waxaa khilaaf uu ka taagnaa ka hadalinta anjadaha ku- ku saabsan amniga dalka hase yeeshee isniinta ayay go-aamiyeen guddiga joogtada in maalinta sabdida laga hadlayo oo in isla markaana xildhibaanada ay hor imaan doonaan mas-uuliyiinta hay-adaha amniga dalka barnaamijka falaqaynta wararka ayaad weli la socoteen
shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadnaayagii rumaadow walaalayaal shicibiyahow wanaag bay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnooy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnooy
weli waxaad la socotay dhegeystayaal barnaamijka falaqeynta wararka raadiyaha cadaad markaana dalka iyo puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa qasriga madaxtooyada magaalada boosaaso kulan kula qaatay ganacsatada maamulka puntland gaar ahaan kuwa gobolka bari kulanka madaxweynaha oo la qaatay ganacsatada ayaa waxaa ka qayb ahaa maamulka gobolka bari ka degmada boosaaso mas-uuliyiin ka tirsan golaha xukuumadda dowlad goboleedka puntland iyo saraakiisha ciidamada madaxtooyada ee maamulka puntland wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha ee maalgashiga maamulka puntland cabdulaahi cabdi xirsi ayaa ka warbixiyay kulanka caawi waxaan qabsoomay shir aad u muhiima kaas oo ka dhex dhex maray madax ganacsatada maamulka puntland iyo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni shirka waxaa xoogga lagu saaray horumarinta dhinacyada dhaqaalaha amniga guud ee deegaanada galwa puntland dhinaca kale madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo hadalka qaatay ayaa ku dheeraaday sheegana in dowladda goboleedka puntland ay ka go-an tahay horumarinta dhinacyada dhaqaalaha dowladnimada ay diyaar u tahay wax walba oo hor kor u qaadaya dhaqaalaha iyo xasiloonida gobolka kulanka oo muddo dheer saacadaha qaatay ganacsatada ayaa fikirkooda waxay jeediyeen waxay ballan qaadeen in ay doonayaan inay waddanka maalgashadaan kana shaqeeyaan horumarka iyo ganacsiga amniga dalka weli waxaad la socoteen dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado qeybihii dambe ayaanu kusii saqaynaa goorna waxaad dhegaysan doonta xubintii kalabaan iyo qodobo kale
shicibiyaahow wanaagsani walaalayaal waxyaayagii rumaadow walaalayaal shicibiyaahow wanaagsani walaalayaal waxyaayagii rumaadow walaalayaal wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaad markaan haddaan gobolka shabeellada hoose aadna wararka naga ana ka helayno deegaana ka hortaga degmada markay xarunta gobolka shabeellada hoose waxa ay sheegayaan in xalay halkaasi lagu gowracay laba ruux oo waday gaari raashin u waday magaalada marka labada ruux ayaa waxa ay wadeen laba gaari oo lagu jiidayay dibana kuwaas oo raashin u siday magaalada marka hase yeeshe markii ay marayeen deegaano ku dhowdhow magaaladaasi ay gacanta ku dhigeen kooxa hubaysan qof ka mid a dadka deegaanka ayaa waxa ay raadiya cadaado u sheegeen in xubnaha al-shabaab ay labada qof ay qabteen kadibna ay gowraceen al-shabaab ayaa horey usoo u mamnuucay in gudaha magaalada marka ay aysan geli karin gawaari sida raashin waxayna hadda arrintaa loo aaneynayaa inay ka dambeysay amarkii ay horey u soo saareen magaalada marke ayaa hadda waxaa gacanta ku haya ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya waxaana inta badan aan gelin gawaarida raashinka ama kuwa dadweynaha magaalada marka weli waxaad la socotay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada qeybihii dambe ayaana ku guda jirnaa dhegaystayaal
socotaa dhegaystayaal barnaamijka qaybihii dambe ayaan isla soo gaaray kusoo dhawaada xubintii kalebaan ood ku dhegaysateen qaybaha dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kala maane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan uryaada kalamaan dadka maxaan u sheegaa idaacadda afkaa furani geeyaan ka hadle ma indhahaad la'dahay adaa wax arkee ushe iyo qabaan maqli jiree maad adigu tagtid wargeerada dhumay lankuunsa hariirtooha ka helnay hatan hata dhuumiidan falaasan maaha maday israaqow beriga haddana geelayga dhuma miyaad keenta saad u soo dardarsays wargeel magorda waan gaalkiinsheenay waar mawan baa gaal noqda haku ka waalaninku war waa waalantihiina markaanu aan wax idiin sheegay dhegaysta maanta golihii shacabka ayaa fadhiistay ayaankaan golaha shacabkaan isku ogayna aryaa magacaan iska hubi war iska hubi mayne maanta golihii shacabkaoo rasmiyuu noqday war maxaa iska bedelay waar indha iyo dhagu yeeshay niyow waradaadad wax maqlamaa hidine maanta guddoomiyaha golaha shacabkaa hadlay wuxuuna yidhi maalinta sabtiga ah baarlamaanku waxaan amniga ahayn ka hadli maayo marka sabtida ayay kala caddaa doontaa inuu golaha shacabka yahay iyo inuu golaha shacabka yahay warka muhumed lamada adashaadii tootiya oo la nagada koowdhe laakiin mayko obsadey hamiinka sabtiga ee madiina jiifada ka dambe inoo ka horanka buuysa mu waaye war maday gudhuulyow bacalul adalis qaaday war maanta baarlamaanka cabdi qaybdid baa ka hor hadlay wuxuuna yidhi dastuurkii inta badan waan soo diyaarinay inta dhimanna waxay u xayiran tahay khilaafka labada gole war maanta baarlamaankiinna waxaa ka hadlay xuseen carab ciiseoo ka soo jeeda somalilan war ay somalilan ku diirsatay ayaanu ka hadlay waxaanu yidhi haddaan wadahadalka somalilan si wacan loo wadin waannu ka bixi doonnaa baarlamaankan wallaweynta markaa waannu iskaga kiin hangagaaraynaa amba hangagaar ama hunguguure haddaad wallaweyn ka tagteen daafeedaad iska joogi doontiin anugu waxaan odhan lahaa xaad noo orahe nama dhahdido dadweynow digniin iyo tix baan daaha ka caddayni degdeg iyo fudayd waxaa la yidhi door ma dhaliyaane marka dulumka laysaga daydaa xaaja durugtaaye daacad iyo dadaal wada jiraa daawadaa tahayaha ku dagan dagaalka iyo fidnadu waa ku dumiyaane war idinku daacad noqda oo somalilan ictiraafaniyow war nimayo hay-ad cilmi baaris samaysa ayaa waxay tihi muqdisho bishii lasoo dhaafay ee maarso waxaa ka dhacay soddon iyo sideed qarax waxaana ku dhintay lixdan iyo laba qof siddeetan kalena way ku dhaawacmeen marka in dariiqyada la xidho si amniga loo sugo ani dacwad kama qabo aryaadhaha anigu waxaan ogaana dagaalka shabaab inuu saddex geesood yahay kan koowaad shacabkay ku gumaadayaan shabaab kan lamaadna dhaqaalaha ummadday ku burburihayaan kan saddexaadna shacabka iyo dawladayba isaga hor keenayaan dawladdu sidaas ma u og tahay safara kama ganda ilaahay ha aruuri aryaa anigu dawladda indhahoora iyo aqligoora iyo dhagahoora miihi iyo shacabkii waxay leeyihiin how jidaadkii yaadnaaga jaarteen jiilaalkuululna waa jiryaa jidadkii yaadnaaga jaarteen jiilaalkuululna waa jiryaa haye war adeer jiilaalkiinna ku jira oo somalilan safiiradii caalamka oo dhan baa isugu yimid maalin dhowna waxaan filayaa inay ictiraafkeeda ay si toosa u helayso warnimiyo ani warsiinhaa ay dhegansada wal gorod iyoona odayaal tir badan yo buurufulay gabaalkalileeyi shabaabka la kulumeen may ereenaya ayuha shabaabow mayniin furaasana jidka iska hilow diinsoor i buura kaba shabaabna may ereena yaa ayuha shacabow soddon kunoo dollar la kooya jidka walsiin furay odayaashireeduuday faragyo beesa kaa ruuriyohayaan aryaa ununka odayaashaan ya dhaqanku hadday tooratoorow soddon doolar shabaab ugu geeyaan ammaan ma laga helaa qaraxase ma naga rogojihayaan si jidadkaanaloo kugu furu xirxiran isanka subag lagaga sug war ragga waa la iska celiyaaye abaadku ku dayn maayaane ee wax iska celiya allihiin alle hadduu yahay qowdhanow kuwaan waa iska dhicihaynaa idinka xaggiinna kuwo kale ha nooga soo rarina haddana war ragga socodku wow door hadduu moodku daayo niyow war taliya ku-xigeenka booliiska jenaraal sakiya waxay iska barajeysay gabadhi taliya ku-xigeenka booliiska ee new zealand maalintii saddexaad bay shir jaraa'id qabatay waxayna tidhi ciidamada booliiska oo howlgalka ku jira xalay lawadii subaxnimo nawad ayay sugeen ciidanku war wasiirka amnigu wuxuu yidhi nawadiidka waan ka hortegaynaa taay waxaan idin weydiihaa malaada oy dadka luwad mayso maxaa dhibaatay haysan yaaqaayo war xale xuseen cabdulla wuxuu waraystay gabar shalay looga shakiyey inay nin tahay ciidanka saldhigga boondheeraa soo qabtay kadibna saldhigga markii la geeyey nin waa nuqo diiday hadda gabadhaa faahaysan la yidhaahdo markii la weydiiye maxay ciidanku kaaga shakiyeen shaaruba yar bay ugu arkeen bay tiri wariya ciidanka shabaab shanameedii oo ka dareera la arima bilaanta shanameedii oo ka dareera in sheegi gabartu waxay tiri in amniga la sugo wixii laga shakiyana la baaro waa ku qanacsanahay laakiin waxay tidhi gabdha saldhigga joogaa i aflagaadeeyey mugga ciidanka waxaan u sheegi lahay dadka siday ula dhaqmi lahaayeen in lagu koontaroolo war xalay xildhibaan yuusuf kabaalaan dhegaystay oo aanan weligay asagoo idaacad ka hadlaya maqal kadibna wariyihii waraysanaya wuxuu yidhi xildhibaan yuusufow ma aada hadli jirine caawa maxaa kaa qaylisiiyey wuxuu yidhi dhibaatada muqdisho ka dhacaysa ayaan u dulqaadan waayey waxaanna rabnaa inaan u samayno maamul goboleed amnigeeda sugo lagula xisaabtamo sababtoo ah meelaan la kala lahayn amni ma noqonayso war guddoomiyaha gobolku wuxuu yidhi wiilkii bajaajlaha la dilay ee qoyskooda waa kafaalo qaadaynaa halla kafaalo qaada ma xumee dembiilihii wax dila ma la soo qabtay hee wal dabaroobi aan hele war sawtii laga codsaday inuu cadaaladda hor yimaado warwar ma haysiina maanta xaafadda isliya oo ku taalla magaalada nairobi soomaalidii ku noolood waa bannaanbaxday ganacsigina waa xidheen intay u soo bannaan baxeen ma guryahay qabow kula jiri waayeen mase kulaylayba la joogi waayeen war waa waxaa iska daran bay sheegeene canshuurtii baa nalagu kordhiyey bay lahaan cadaadisna way la kulmeen yaa cadaada dadkee dushimay haddana nairobi tageen war dowladda kenya waxay ku eedaysay qaramada midoobay in ay taageero dhaqaale siiso al-shabaab orogyahanadii soomaaliya maanta waxaa la sheegay inay waxdara ka dhigeen ruwaanda hadda qof soo qabtaa la waaye markii la tartamay xaa loo qabaha oo looga roor ayay lacag ka sitaan warwar ma haysiine soomaalidu hadday dhinaca wanaagsan u shaqayso waa guulaysanaysaa marka anugu waxaan leeyahay ruqruqaansi aan jirin haddii laysla wada riimo oon meesha lagu raabuqiyo ruunka laga toosin halkooday ku raarnaan waxaad kala rogaysaane ra'yigeenna oo mida haddaan lagu run sheegaynin ka rida iyo roor iyo qabtaa ruux walbaa kale eh waxaan raad lahayn yaan bulshada lagu rakaatayn war ku bilaaba idinku run aan sheegna ma xumee booyaddii qarax ahayd oo la qabtay xaggay dawladdu geystay war garaasha la geliyey booyadda adigu booyadda ma biyaad ku shuba lahayd xaawalaa kuugu jira qaraxyadu markay dhacahayaan waynu aragnaaye annagoo maqlaynaad dhahdeen booyad baa xidhane run hadday ahayd oon shacbiga lagu qayaamaynin facebookka lama soo dhigina bahashiiyaa qaatay intaasaan kusii darahayaa aamus laga roon intaasaan kusii darahayaa aamus laga roonwarniyow gabaga maxaad u aflagaadaysaa maalin kasta adna naftay afjee walaayo kabaawo mayka dheeji waryaa dharka booliska halka sutan weli ma degtay waryaa ciidamada ha u gafin waryaa waryaa gawaana ku labasa edab yeesha garabka laha geliya uma aragna biyo war waada ku gaarti war sharayga ilaalisa naga taga tawfiiqda allahayda waafajiye
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay xubinta kalebaan dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta ayuu gabagabo u ahay tan iyo intaan barnaamijkan kiisa kale ku kulmi doono sidaasi waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo
waxaanuga ku leeyahay anwara waxaan uga golleeyahay anwarada caashaqa waraabigii wedahay adiguna walaaciyo walbaar ka daayo warwarlee adiguna walaaciyo walbaar ka daayo warwarlee
Aday ku harad qabani
carwo gayaan